بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض waxaan ka soo baxnay kalaamka tacriifkiisa wuxuuna mu-alifku noo sheegay raximahullah kalaamku inuu yahay wixii afar arrin kulansada in kalaam ay u yaqaanaan naxwiyiintu wixii lafdiya murakab ah mufiida carabina wax ku faa'iideeyey wuxuu noogu xijiyey qeybaha uu kalaamku u qeybsamo kalaamkan murakabka ah ee wax faa'iideynaya ee carabiga lagula hadlayo biluga alcarabiya muxuu ka kooban yahay meeqo qaybood ayuu u qeybsamaa wuxuu yidhi saddex uu u qaybsamaa isim iyo ficil iyo xaraf maadaama saddexdaa uu u qaybsamo saddexdaas mid walba calaamaad iyo astaanuu leeyahay lagu garto oo markuu qofku arko uu dhihi karo kan waa isim ama uu dhihi karo midkan waa ficil ama uu dhihi karo midkan waa xaraf markuu leeyahay kan waa isim muxuu raacayaa calaamaduu raacaya calaamadaha in si fiican loo dabdiyana waa muhiim si aada u garato shayga inuu isim yahay in kale calaamadaha isimku leeyahay mid ka mid a haddaad ku aragto waxaad xukumaysaa inuu isim yahay calaamadaha ficilka lagu yaqaano mid ka mid a haddaad kelimadda ku aragto maxaad xukumaysaa inay ficil tahay calaamadaha xarafka lagu yaqaano mid ka mid a haddaad ku aragto waxaad xukumaysaa inuu xaraf yahay idan calaamaadka marka aada ha loogu baraarugo si mid walba markii la arko loo xukumi karo falsmu isimka yucrafu waxaa lagu gartaa bilkhafdi hoos dhig khafdada jarna waa la yidhaha khafdana waa la yidhaha waa isku mid watanwiini iyo tanwiin tanwiinta waa laba shaqalka wa dukuuli lalifi iyo alif oo gasho wallaami iyo laam inay gasho bilkhafdi wtanwiini wa dukuuli lalif wallaam waa meeqo calaamadood waa saddex bilkhafdi haddaad aragto kelimadda oo hoos dhigan waxaad xukumaysaa inay isim tahay hoos dhigaasi waxay kutusay inay isim tahay tanwiin laba shaqal laba shaqalku muxuu noqon karaa hoos dhig wuxuu noqon karaa kordhig wuxuu noqon karaa god intaba waa noqdaa soo maha tanwiinku ama laba shaqalka midkuu raba ha noqdee marba haddii kelimaddu ay saaran tahay tanwiin waxay daliil u tahay inay isim tahay calaamad waxay u tahay inay isim tahay kelimaddaas al hadday kelimaddu ku jirto waxay daliil u tahay kelimaddaasi inay isim tahay masalan markaad tidhaahdo marartu bizaydin zaydin waa maxay zaydin waa isim maxaan hadda ku garanna markaan calaamadaha aan soo marno aan raacno zaydin tanwiin waa calaamad calaamadda kale waa maxay hoos dhig waana hoos dhigan tahay hoos dhiggasoo keligeed calaamad ma ahayn hoos dhigu waa calaamad keligeed tanwiintuna waa calaamad labaad labadiiba waa iskula jiraan hadda bizaydin markaad tidhaha alxamdu lilaahi alxamdu maxay tahay alxamdu waa isim maxaan ku garanaynaa al ayaa gashay lilaahi ayadana maxay tahay waa isim calaamadda aan ku garanno waa maxay waa hoos dhigga waa khafdadii saasaa calaamadaha ku baaraysa kelimad walboo carabi oo lasoo hadal qaado ka fiiri calaamadahaas hadday ku jirto calaamaddaasi waxaa xukumaysaa inay isim tahay haddaad ka weyso xukumi maysid inay isim tahay meelaha kalead ka fiirinay ficilka kuwiisaad ku daysa ku fiirinaysaa xarafkaad ku fiirinaysaa calaamadihiisa halkaasaad la aadaysaa laakiin haddii calaamatul ismi ay ku jirto waxaa xukumaysaa inay isim tahay idan markaa calaamadda koowaad ee lagu garanaayo kelimaddu inay isim tahay calaamadda koowaad waa hoos dhig waa hoos dhig inay ku jirto ama ay geli karto oo la hoos dhigi karo calaamadda labaad waa in laba shaqal ay qaadanayso tanwiin calaamadda saddexaad waa in ay gelayso al saddexdaas calaamadood inay isla socdaan miyaa shardiya mase mid ka mid a waaye waa mid ka mid a calaamadaha mid ka mid a haddaad ku aragto waxaa xukumaysaa inay isim tahay wa xuruufi lkhafdi waxaa kaloo calaamadaha isimka ka mid a xuruufta loo yaqaano xuruufi lkhafdi xuruufta hoos dhigga macnaa waa xuruuf wax hoos dhigta waxaa xuruuf ilkhafdi loogu magacaabay isimka hadday hoos galaan isimka hadday galaan way hoos dhigayaan isimka hadday galaan way hoos dhigayaan ayagaa hoos dhigaya xuruufta wax hoos dhigta waay oo khafdada keenta xuruuftaas shiiqu waa kuu tiriyey wuxuu yidhi wahiya min wa ilaa wa can wa calaa wa fii wa rubba waalbaa-u waalkaafu waallaamu wa xuruufu lqasami iyo xuruufta dhaarta xuruufta dhaarta waa la yaqaan alwaaw walbaa wata xuruuf lqasam wallaahi billaahi tallaahi wa wallaahi maxaa ku jira waaweyn billaahi baadi tallaahi taadi saddexdaas xaraf waxaa loo yaqaanaa xuruufu lqasam waa xuruuftii dhaarta waaya xuruufu lkhafdi waxa waaye buu yidhi min wa ilaa kharajtu min almasjidi masaajidka ayaan ka soo baxay almasjidi isim miya mase waa ficil mase waa xaraf waa isim maxaan ku garanay saddex calaamadaa ku jirta hadda kharajtu min almasjidi calaamadda koowaad waa midda hadda aan ka hadlayno ah maxaa galay min ayaa gashay calaamadda labaad al ayaa ku jirta calaamadda saddexaad waa hoos dhigaan tahay idan saddex calaamadan ku haynaa soo maa inay israacaan saddexda miyaa shardiya mararka qaar waa badan karaan mararka qaar hal calaamaday noqon kartaa muhiimaddu waa inaan hal calaamad ku aragno haddaan ku aragno ismnimaan xukumaynaa hadday calaamaduhu intaas ka bataanna haddawaa noo zaa'ideen oo dhowr calaamadaan ku aragnay marka min waxay ka mid tahay xuruufulkhafdi hadday kelimadda min gasho waxay daliil u tahay kelimaddaas inay isim tahay haddii min ay gasho kelimaddaas waa isim haddii ilaa ay gashana kelimadaasi maxay noqonaysaa waa isim ilaa hadday ka horeyso kelimadaasi ilaadu ay ka horeynayso waa isim waxaa leedaha kharajtu min albeyti gurigii ayaan ka baxay min albeyt waa maa albeyt waa isim meeqa calaamadaan ku haynaa albeyt yaa saddexdii waa ku haynaa min albeyti min oo ku jirta al iyo hoos dhigi albeyti saddexdii soo kuma hayno ila almasjidi guriga ayaan ka baxay ilaa almasjidi ila almasjidi maxaa gashay ayadana saddexdii unbaa ku jirta beyt ku jirta saddexdii midda ugu horeysa waxaa waaye waa ilaa midda labaad waa al midda saddexaad waa hoos dhiga almasjidi ay hoos dhigaan tahay adinku marka waxaad ka fiirinaysaan xuruuftan meeshaan ku qoran hadday kelimadda ka hormarto kelimaddaas inay isimtaha xukumeen xuruuftaanaa xifdinaysaa marka ood fiirinaysaa kelimada kelimaadkay gelayna waa fiirina kharajtu min almasjidi min albeyti ila almasjid ama cagsi haddaa rabta ka dhig calaa kullin min wa ilaa xuruufulkhafdiga ka mid ah haddii kelimadda galaan waxay tusaysaa kelimaddu inay isimtaha wa can iyo can cantu ayadana isimka waa hoos dhige haddii ay gashana waxay daliil u tahay shaygaasi inuu yahay isim waxay ku tusaaleeyaan ramaytu sahma can ilqawsi sahmi waa fallaar waxaan tuuray fallaarta waxaan ka tuuray can ilqawsi qaansadii wa calaa iyo calaa xuruufulkhafdiga calaa baa ka mid ah alraxmaanu cala alcarshi istawaa cala alcarshi calaada carshi bay gashay sooma alcarshi bay gashay alcarshi maxay noqonay markaas waa isim calaamado kale ma ku jiraan alcarshi waxaa ku jira alna waa ku jirtaa hoos dhigna waa ku jira cala alcarshi wa fii fii baa ka mid a dakhaltu fi lmasjidi ama fi lbeyti waxaan galay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa fi lmasjidi almasjidi fii baa ku jirta hadda soo maa waxay ka mid tahay calaamadaha isim inay tahay tusinaysa almasjid wa rubba rubba ayaa ka mid ah rubba rajulin kariimin laqiituhu rubba rajulin rajulin hadda waxaa hoos dhigaya waa ku badan rajulin hadda maxay tahay ma isima mase waa ficil mase waa xaraf ya waa isim isnimnimada rajulin maxaa tusinaya maxaa ka horeeya marka koowaad ruba rubaa gasha ruba ayaa gasha waa calaamad rajulin maxaa kaloo ku jira ya tanwiinna waa ku jirtaa maxaa kaloo ku jira waa hoos dhiganta khafdadii tanwiinta khafdaa wehelisa soo maa intaba waa ku jira hadda shaahidkeenu waxaa waaye ruba rajulin ruba ka horeysa idan ruba hadday kelimada gasho maxaad ogaanaysaa inay tahay inay isim tahay walbaa-u iyo ba-da haddii tusaalaheena markaan zayd ku tusaaleynayno waa ku jirta ba-du marartu bizaydin zayd ayaan soo maray bizaydin zayd maxaa la xidhiira oo ka horeeya ya ba-a ka horeysa marartu bizaydin zayd ba ayaa ka horeysa ba-dan zayd ka horeysa maxay daliil u tahay inuu zayd yahay isim inuu yahay calaamadaha tusinaya inuu zayd isim yahay ba-dan gashaa ka mid a bizaydin ba-da ku jirta walkaafu iyo kaafka walkaafu iyo kaafka laysa kamilihi shay-un laysa kamilihi laysa iyo waxaa ha raacraacina kamilihi tusaalaha meesha laga laga rabo keliya ka fiiriya kamilihi mithli hadda kaafaa galay sooma kaafaa ka horeeya kaafkaasi ka horeeya wuxuu daliil u yahay inay mithli tahay isim inay tahay mithli waa isim adilada tusinaysa inay isim tahay kaafkan galaa ka mid a maxaa kaloo ku jira mithli ka mithli ya hoos dhig hoos dhigna waxay ka mid tahay calaamaadkii isimka idan mithli maxaan ku xukumaynaa inay tahay isim wallaamu iyo laamka xurufulkhafdiga laamtaa ka mid a waxaa leedahay almaalu lizaydin lizaydin maalka waxaa iskale lizaydin zayd lizaydin laamka ku jira muxuu yahay muxuu tusinayaa inuu zayd yahay isim kaafka ee laamka ku jira lizaydin wuxuu tusinayaa inuu zayd isim yahay laamkaana waa laamka u keenay inuu zayd hoos dhigmo oo wuxuu ka mid yahay xuruufulkhafdigu ka mid yahay xuruufta wax hoos dhigtuu ka mid yahay intaas waa xuruufulkhafdi hal xaboo ka mid ah haddii ay kelimada uu galo kelimadaasi maxay noqoneen isimay noqoneen waa qaacido guud xuruuftaasaad fiirinaysaan kelimaadka ku fiiriya kelimaday galayso ay qaadanayso waxaad xukumaysaa inay isim tahay haddaysan qaadanaynin calaamaadkii kalena aadan ku arag maxaan xukumaynaa inaysan ahayn isim ma aha waa inaan meelo kale ka raadinno markaa waa inaan meelo kale ka fiirino markaa ma ahan isim ma aha waxaa ka mid ah calaamaadka xuruufulqasamka xuruufulqasamkuna dhanka dhan kale waxay ka mid yihiin xuruufulkhafdigana waa ka mid yihiin ayagu waa dhaar oo si gooniyaa loo sheegaa waa xuruufta lagu dhaarto laakiin isimkay galaan waa hoos dhigan ayaguna wallaahu laxni waa wallaahu lama yidhaha markii la dhaaranayo soo ma wallaahu lama isticmaalo markaad dhaaranaysa maxaad leedahay wallaahi lafduljalaalaha waa hoos dhigaysaa soo maa hoos dhigaas yaa keenay waawgaanaa keenay waawulqasamna waa la yidhaahdaa xuruufulkhafdigiina waa ka mid yahay laakiin si gaaro wuxuu yahay waawulqasam waa dhaar wallaahi markaad dhaaranayso wallaahi lafduljalaalahaasi muxuu yahay magacaas lafduljalaalaha waxaa la yihahdaa magaca allah waxaa waaye isim inuu isim yahay maxaa tusinaya waawgaas galaya oo waawulqasamka loo yaqaano waa markii dhaar loola jeedo waxaa kaloo ka mid a calaamadaha khafdana soo kuma jiro khafdihii baa ku jiro hoos dhigia khafda iyo xuruufulkhafdi yaan la isku qaldin khafduhu waa maxay la sheegayay xarakada hoos dhiga xuruuftana waa xuruuftan hadda laga hadlaayo waa xuruuf wax hoos dhigta ayadaa hoos dhigan ma ahe isimkii hoos dhig u keene hal mid marka aan fiirino kitaabkan ajrumiyana intaan ku jirno tusaale haddii la keeno icraabtaas tusaalaha kuma qusayso ilaa mawdica markaas laga daliishanayo laga rabo mahan hadda markaan leenaha almaalu lizayd maal ha ku mashquulin maal hadda waxba kaama gelin meel kale ku imaan doonaa waxa uu yahay laakiin maxaan ku mashquulaynaa oon raacaynaa lizaydin ma isima mase ma aha baabka aan joognaa la rabaa inaan ku mashquulno meel kale aan la aadin qof walba wax muraajaceynayana waxaa shardiya inuusan ka bixin wixii la sheegay ragga qaara laga yaabaa inay mutamimo inta soo dhigteen markay ardada u muraajaceynayaan ay u galaan waxaysan fahmayn oo ay ku wareeriyaan cashirkii saxma ah intii halkan lagu sheega muraajacaduna ku koobnaane waa inaan khaarijulmawduuc la gelin oo wax ka baxsan aanan lagu wareerin ardada maadaama dad badanoo bilaaba ay ku jiraan calaa kulli xaal isimka calaamadahaanu leeyahay waxaa lagu gartaa bilkhafdi wاtanwiini وdخuل اأف والlaam وdخuل اأف والlam markii lasoo kabo maxaa leeyahay وdخuل al ayaa iska dhihi karta الأف والlam markii lasoo kabo waa al yaعni al inay gasho gelitaanka al waxay ka mid tahay calaamaadka isimka ficilku al ma gasho calaamadahan markii la leeyahay isimka iskale ma lala wadaagaa haddii lala wadaago calaamad miyay noqon lahayd haddii lala wadaago weliga haddaad maqasho shaygan calaamadiisu waa saa macnaheed waxa waa kayrkii uga soocan yahay haddii kayrkii la wadaagayo calaamadba loogama dhigeen marka calaamaadkan isimkay gaar ku yihiin waxaa lagu gartaa isimka hoos dhig waa lagu gartaa ficil lama hoos dhigo xarafna lama hoos dhigo hoos dhig waxaa iskale sidiisaba isima iskale haddaad aragta xaraf hoos dhigan waxaad xukumaysaa meel walbood ku aragto waxaa xukumaya inuu isim yahay tanwiin meel walbood ku aragto isimaa iskale tanwiin ficil ma galo xarafna ma gasho tanwiin tanwiin isime ismimaa la gaara al isim keliyaa la geliyaa ficil ma gasho xuruufu lkhafdi oo ka bilaabata min ilaa laamta laga gaaro shiiku halkan kugu tiriyey iyo xuruufu lqasam intuba maxay galaan ayaguna isimkay galaan xaraf ma galaan isimkay galayaan ee xarafna ma galaan ficilna ma galaan haddii marka shay tanwiinsan aada aragto wuxuu tusaaluhu markii zayd wax lagu tusaalaynayo zayd keliya miyaan joogeynaa zayd keliya ma joogeyno waxaa la rabaa mowdic walbood ku aragto ama kalaam carabi oo meel ku qoran ha ahaado ama axaadiidii nebiga sala allahu calayhi wasalam ama ha noqoto qur-aanka kariimka inaad ku soo marto meel walbood ku aragto waxaad fiirinaysaa calaamaadkaas wa antum caakifuuna fi lmasaajidi qur-aanka ka mid taha soo maa fi lmasaajidi almasaajid maxaan xukumaynaa waa isim inuu isim yahay maxaan ku garanay fii baa ku jirta kow alna waa ku jirtaa waana hoos dhegan yahay qur-aanka markaa akrinaysaan waa ina meelahaasoo dhan ka fiirisiin markaa qur-aanka akrinaysaan markii axaadiida la akrinayo wuxuu leeyahay saxaabigu maalan marartu birasuuli illah sala allahu calayhi wasalam birasuuli rasuul waa maxa waa isim maxaan ku garanay inuu isim yahay rasuul ba-da ku jirta iyo hoos dhiga labada marartu birasuuli illah zayd miyaa hadda halkan yaalla carabiga meel walbuu geli karaa magaca rasuulku gelaya alayh salatu asalaam zaydaa loo isticmaalaya muxamedaa loo isticmaalaya muxammadun rasuulu llah muxammadun waa maxay waa isim maxaan ku garana atanwiin khafdo miya halkaan ku jirta hoos dhig miyaa ku jira maya calaamadda hadda aan ku aragnay waa tanwiin muxammadun rasuulullah tanwiinaan ku aragnay tanwiintaasi waxay tusinaysaa in magacaan in muxamed uu yahay isim inuu yahay oysan ficilna ahayn xarafna ahayn sidaasaa waxaa la rabaa marka in tusaalooyinka mar walba looga soo dhex saaro haddii kun tusaale lagu keeno kunkaas mid walboo ka mid waxaa ka fiirinaysaa calaamadihii isimka ku fiiri xuruufu lkhafdi miyaa ku jirta xuruufu lqasam miyaa ku jira khafdo miyaa ku jirta tanwiin miyaa ku jirta al miyaa ku jirta intaba haddaa ka weyso maxaan leenahay markaan intaas ka weyna maxaan leenahay isim ma ahan banaankaan dhigaynaa waxaan leenahay isim ma ahan kelimada maxaa yeelay calaamaadka waan ku wada fiirinay calaamad ku jirtana lama arko waa ka weyne calaamaadkii masalan haddii qaama hadda aan fiirino qaama tanwiin miyaa ku jirta al ma geli kartaa maya al qaama lama yidhaahdo tanwiinna kuma hayno al ma geli karto hoos dhig ma ku jirtaa qaaman maya xuruufu lkhafdi ma gelaysaa min qaama lama yidhaahdo ilaa qaama lama yidhahdo fii qaama lama isticmaalo xuruufu lqasam kuma jiraan maxaan leenaha markaa waxaasoo dhan ka weyno qaama isim maaha waxay tahay waa noo imaan doontaa hadda geli mayno waxaasay taha dhihi mayno ka hor dhici mayno laakiin waxaan diidaynaa mowdic hadda aan joogno waxaan leenaha isim maaha inaysan isim ahaynna waxaa tusinaya waxyaabihii aan soo marnay mid ka mida laguma arko waa la fahmaa umaleyna calaamada marka tusaalooyinka ardadu in badan waxay sameeyaanoo qaarkood aan ku arkay tusaalaa sheekh sheegaya ama mudaris halkaa tusaalo ku dheganaana mid labaad haddaa u keento ma ku wareera ma yaqaan mid labaad haddaa u keento ma yaqaan ama mid saddexaad ama meelo kale mid kale looga keeno weligaa tusaale lama fiiriyo tusaale keligiis ha ku dhegin ee qaacidada fiiri shay walboo lagu keeno miisaanaan haysanaa innaga calaamaadkan waa miisaan soo ma isim walboo la keeno waa soo yani waxaan ka kelimad walboo la keeno waa soo qaadaynaa miisaankaanaan saaraynaa haddii miisaankaani ay ku ansaxdo oo wax ka mida laga helo maxaan leenaha waa isim haddaan ka weyno isim maaha tusaalahaasi wuxuu doona ha noqdo ama qur-aanka ha ku jiro ama sunnada nebiga sala allahu alay wasalam ha laga keeno ama qof carabi ku hadlaayo hadal iskaga hadlay ha noqoto waxay rabtaa ha aata marba hadday kelimaddu carabi tahay isim inay tahay iyo in kale waxaa nooga filan inaan ku fiirino calaamaadkan iyo astaamahan uu shiiqu noo sheegay intaas inaan fahamno aaday muhiim u tahay berina insha allahu tacaala waxaan keeni doonaa tusaalooyin fara badan oo kala duwan ama qur-aan ha noqoto ama axaadiid ha noqomoto ama kalaamu lcarab waxaana la rabaa nin walba oo ardada ka mid a inuu garan karo kelimadaasi inay isim tahay iyo inaysan ahayn ninkii garo waayo darsiga ma fahmin ya darsiga ma fahmin ninkii garo waayo darsiga ma fahmin iyo gabadhi garo weyda qofkaasi qof darsiga fahmoo la socda maaha tusaalooyinkaasi marka adinka waxaad iskaga dhici kartaan waxa waaye waa maxay ma inaad hal tusaale ku dhegtaan iskaga difaaci kartaan waxaad iskaga difaaci kartaan waa inaad qawaaciddan qaadataan ood xifdisaan ayna idiin noqoto miisaanka kelimad walboo la keeno intaan ka fiiriya alkhafd wاtanwiin wاlalif wاllaam wa xuruuf اlkhafd iyo xuruuf اlqasam intaan uu sheiku sheegay kelimad walba ku fiiri xuruufulkhafdiga maxaan ku ogaa karnaa intuu sheegay waa inaan xifdin sheika intuu sheegay raxmat ullah caleyh waa in la xifdiyo xifdigaasa waxaa ku ogaanaysaa xuruufulkhafdi shay ka mida miyaa kelimadan galay mase ma gelin xifdigaa ku ogaanaysaa haddii lagu yidhaha masalan hadda qaama muxamadun ama daraba zaydun muxamadan daraba ha raacraacina mar walba waxaan rabnaa shaahidka in laga aado daraba zaydun muxamadan zaydun iyo muxamadan isim miya mase waa ficil waa isim maxaan ku garanay waa tanwiin wax kale maa ku jira hadda zaydun iyo muxamadan wax kale kuma jiraan calaamad kale kuma hayno aan tanwiin ahayn khafdi laguma arko al kuma jirto waa tanwiinta zaydun saaran iyo midda muxamadan saaran waa tanwiin waa laba shaqal tanwiinta waa la fahmaa u maleyna waa laba shaqal waa laba shaqal tanwiintaas calaamad ka mid ah calaamadaha isimka waa marka insha allahu tacaala sidaa ha loo xifdiyo maanta darsigeenu isimka ka badan maayo iyo calaamaadkiisa wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed wala alihi wasaxbi ajmaciin